إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muujiyey sida bahdilan ee uu wax u weydiisto shisheeyaha dowladda uu hogaanka u yahay ilaaliya islamarkaana uu dhaqaalaha ka tuugo dowladda federaalka ayaa waxay soo bandhigtay dhibaatada ay ku qabto dastuurka shisheeyuhu u qoray kaasoo la geliyay halkii ay lahaayeen kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaal ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku kala leeyihiin muqdisho iyo shabeellaha hoose iyo baay israsaaseyn dhimasho sababtay ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah ku dhex martay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho madaxweyne xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa qayladhaan af labadii ah yeera asigoona sheegay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay maamulkaa dhibaatooyin badan u geysteen intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu muujiyey sida bahdilan ee uu wax u weydiisto shisheeyaha dowladdu hogaanka u yahay ilaaliya islamarkaana uu dhaqaalaha ka tuugo xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay magaalada muqdisho shir ka dhacay ayaa waxa uu muujiyey muhiimadda nabaddu ay u leedahay iyo dhibaatada colaaddu ay ku hayso wuxuu si dadban u sheegay inuu karaamo beelay islamarkaana dad aanu markii hore baryi lahayn iminka uu magan u yahay wuxuu sheegay in dad islaamnimadii lid ku ah uu had iyo jeer wax weydiisto war nabaddu qofna wax kama bi'iso qofna ma disho qofna ma dhaqaala tirto qofna ma karaama tirto laakiin colaadda waa ku dilay waa ku karaama tiray nimaadan baryala inaad baryay midaadan magan u noqon laha inaad magan u noqonay midaadan kaalmo weydiisan lahay inaad weydiisanay midaadan isku ra'yi ahayn oo xumaan iyo qaabdarro iyo walax alle iyo islaamku aanu raalli ka ahayn weligiis ku dhex jirayaad maciin bide aad kaalmo u doonanay inkastoo dowladda federaalka ay canshuur fara badan ka qaadato gudaha dalka haddana dhaqaalaha ay ku tiirsan tahay badankii waxaa bixiya shisheeyaha dalka kusoo duulay ayadana aasaasay inkastoo xasan sheekh maxamuud iyo madaxda kale ee dowladda federaalka uu hogaanku yahay ee aada u ammaanaan shisheeyaha haddana mararka qaar ayaa sidaan oo kale waxaa kasoo fakada warka xaqiiqashaaga ah dowladda federaalka ayaa waxay soo bandhigtay dhibaatada ay ku qabto dastuurka shisheeyuhu u qoray kaas oo la geliyey halkii ay lahaayeen kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo ka hadlayey madal ay dad kooban ka soo qayb galeen oo ku taalla magaalada qaahira ee dalka masar ayaa sheegay in caqabado badan ay ka jiraan dastuurka wuxuu xusay waxyaabo la yaab leh oo keenaya khilaafaad ka soo noqnoqday isagoo tilmaamay in lagu hayo farqaha la isku dhegan yahay ceebaha uu dastuurku leeyahay ee uu soo bandhigay waxaa ka mid ah inaan la aqoon sida loo dhisayo iskuul iyo ciddaa dhisaysa
oo laga yaabo inaad aragtaan maxaanku dhahaa in lugaha la isjijidayo mararka qaarkood maryaha la iska jeexjeexo laakiin waa inaan dastuurka dhammaystirnaa haddii aan dastuurkiisa la dhammaystirin dowladda soomaaliyeed say ku shaqaysaa way adag tahay tusaale yar haddaan rabo inaan iskuul ka dhiso beledweyne iskuulkaas cidda dhisaysa nooma cad waa la isku qabsanayaa stateku wuxuu leeyahy anaa dhisanaya aduu shaqo kuma lihide lacagta iyo haddaad soo dhammaystay iska soo wareeji anna waxaan rabaa inaan dhiso waxaa jira system kale oo dowlado hoose la yidhaahdo oo asagana odhanaya adeer anaa iskale baashi
waxaa kale uu sheegay inuu dastuurku hagaagi la'yahay xilli ay lacag badan ku baxday dad lagu sheegay khubaro oo reer galbeedka laga keenay isagoo tusaale u soo qaatay arrintan la isku qabqabsado ee caasimadda ku saabsan
three optionsa wax kasta ka yaalla saddex option ama kan qaado ama kan qaado ama kan qaado lacagihii adduunka o dhan baa ku dhammaaday khabiir adduunka joogoon la keenin waxaan u malaynaa waa yaryahay oo dastuurkaas dib isu eegin oo dhinac ka fiirin doldoleelku raba ha lahaado optioniskao dhan waa diyaar muqdisho say noqon doonta saddex optiona ka yaal fiscal federalism see buu noqonayaa saddex option annaga shalay maxaa naloo soo bandhigay saddex options mid kasta three options ma shaqaynayso xasan sheekh ayaa wada olole uu ku doonayo inuu dastuurka wax uga bedelo kuna soo kordhiyo qodobo isaga wax badan u xalaalaynaya dastuurka dowladda federaalka ayaa xalaalaynaya wax badan oo uu wallaah xaaraan ka dhigay sidoo kalena wuxuu xaaraantinimeynayaa wax badan oo uu wallaah xalaal ka dhigay dowladaha reer galbeedka ayaa dowladda federaal ka faray in aysan ku dhaqmin kitaabka qur-aanka kariimka sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaana darsi weyn oo soo bandhigaya dhibaatada dastuurka laga helayaa silsilada saama yaxkumuun ee ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'iba sanad ka hor ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulada koonfur galbeed ay ku kala leeyihiin muqdisho shabeellaha hoose iyo baay xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaalla ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho halka oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii halkaa lagu beegsaday dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigyada ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana xala weerarka lagu qaaday waxaa ka mid a xaafadaha haanta dheer munkayga ee degmada afgooye dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee magaalada baydhabo isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo israsaaseyn dhimasho sababtay ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka waxa ay ku dhex martay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee muqdisho maxamed ciise ayaa warkan inoo haya aagga garoonka diyaaradaha ee muqdisho shalay waxaa ka dhacay iska hor imaad khasaaro geystay oo u dhexeeyey ciidamada bsta iyo kuwa milatariga dowladda federaalka waxa uu ka dhashay iska hor imaadkan kadib markii uu muran soo kala dhex galay ciidamo militari ah oo la socday xildhibaan yuusuf kabaale iyo kuwa b s t ee ku sugan kontaroolka madiina geyt kuwaasoo isku dayey inay celiyaan ciidankii la socday xildhibaanka oo ka yimid dhanka danwadaagta ee degmada wadajir kadib labadii ciidan ayaa waxaa dhex maray israsaaseen iyagoona iska dilay hal askari askariga la dilay ayaa ka tirsanaa kuwa b s t ee dowladda federaalka waxaana magaciisa lagu sheegay carabey ciidamada dowladda federaalk ayaa dhowr jeer sidan oo kale isugu rasaaseeyey kontarooladooda iyadoo mararka qaar ay sabab u tahay kala shaki dhexdooda ah madaxweyne xigeenka hirshabeelle ayaa khayladhaan af labadii ah yeeray asigoona sheegay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maamulkooda ay dhibaatooyin badan u geysteen cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhibaatada kusii kordhiyeen maamulkiisa wuxuu soo qaatay qaar ka mid a howlgalladii dhowaan ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe waxaa ka mid a uu soo qaatay maxaas iyo duduncad halkaasoo mujaahidiinta ay ku beegsadeen mas-uuliyiin saraakiil iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan macawisleeda iyo dowladda federaalka dagaalkii ma dhammaan qaybay laga dhibow hayaan qaybtaasi ay isu soo abaabulaanay maalin kasta ay annaga qaybo ayay dhibaataynayaan waxa maxaas ka dhacaad ogtihiin waxa duduncad ka dhacaad ogtihiin jiinka waxay dad ku dhibaateeyaana ogtihiin waxyaabahaasoo dhan waxay isku soo abaabulayaan meelahay ay hirshabeelle uga dambeeyaan iyo meelaha aan diriska kala nahay ee galmudug ayay isku soo abaabulayaan xilliga uu yuusuf dabageed qodobkan ka hadlaya waxaa wejigiisa ka muuqatay murugo daran iyadoona ay dagaalka uga baxday dowladdii federaalka ee xilligaa dagaalka gelisay madaxdii dowladda federaalka ee booqashada ugu imaanaysayna waa ay ka go-een xaaladda ay hadda ku sugan yihiin ayaana ah mid aad u adag mujaahidiintana howlgalladooda waa ay ku sii xoojiyeen gobolka hiiraan iyagoona beegsanaya macawiisleeda iyo sidoo kale dadka ka qayb qaatay duulaankii dhowr bilood ka hor deegaanadaas laga bilaabay warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inageynta